Howlgalkan oo ciidamo iskooda isku abaabule oo macawiisley ay sameeyeen waxay ka fuliyeen deegaanka Taflow ee duleedka degmada Bardaale oo fariisin ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab waa barigii Saaka ayay ciidamada macawiisleyda degmada Bardaale iyo kooxda Al-Shabaab waxay ku dagaalameen tuulada Taflow waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan Ciidruus Sheekh Cabdulaahi Banaaney oo hogaaminayay ciidamada macawiisleyda ee weerarka ku qaaday kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen xerada ay ka deganaayeen tuulada Taflow ee duleedka degmada Bardaale isagoona intaasi ku daray inay ka dileen in ka badan toban ka mid ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab sida hadalka uu dhigay
walaali waad mahadsantahay howlgalka maanta waxaan ka fulinay degmada bardaale hoos tagta tuulo la yidhaahdo taflow meel u jirto ade saddex kilomitr afar kilomitr u jirto degmada bardaalana u jirto soddon kilomitr u jirto ay ahayd howlgalku wuxuu ahaa agmariin uu ahaa haro yaro ay dadka ku dhibaateyneen iyagu meesha u taalay bay ahayd waan agmarinay sidai iyaga dadka yeeli jireen baan yeelnay habeenkii waan korseexnay subaxiaan ku jarmaadnay marka waxaan kaga dilnay haradana waan ka qabsanay raashinkooda iyo wixii yaalina waan kasoo qabanay hal qori beekam ah iyo toddoba qori aaka ah waxaan kasoo furanay raashinki iyo haradana waan ka qabsanay khasaaraha dhimashada ee adinka idin soo gaaray ee khasaaraha dhimashada ayaga soo gaaray
ayaga adigu intaan dul tagnay waa laba iyo toban qof sida haddaan warka ka hadlaynana inay ka badnaayeen marka laakiin inagu waxaan dul tagnay laba iyo toban qof baan dul tagnay xubkina kasoo qaadanay xaradii gabi ahaana gacantaa marinay dabkaan qabasiinay maal raashinkoodii marka aniga dhaawac hal qofaan qabnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin nicmadaasi ilaahay nasi oo noogu gargaaray howlgalkan wuxuu ahaa si aad ogtihiin anagu deegaankan afar iyo laba kun iyo afar iyo tobankii ilaa saacadan howlgalkan waan ku dhex jirnay oo khawaarijiinta nabaddiidka ah oo shacabka dhibaateynayeen sababteeda ah inaan dalka ku xoreyno wixii karaankeena awoodeena ah bay ahayd intaas inaan daba soconay marka howlgalku wuxuu ahaa in la helo nabadgelyo oo lagu noolaado in la helo keliya
ciidamadiina maadaama ay ciidamo macawiis leeyihiin xaggee taageero ka heshaan
walaal waad mahadsan tahay annagu waxaan taageero oo dawladeed federaal iyo maamul goboleed koonfur galbeed midna ma helno laakiin koonfur galbeed tababar baana siisay oo xaalad haddaan ku sugannahayna iyadaa noo noo fasaxday oo si waan ku joogna saxiixeedan ku joogna laakiin ina hadda oo sidaan u dirsanayna mar walba hadan waan ka sugaynaa annagu waxaan hadda ku howlgalaynaa waa wixii bulshada lahayd oon qaraan ahaan u qaadano keliya baan ku howlgalaynaa rarasta annagoo gadano beeraheenan ka gadanaa lo-dii iyo geelaya eriyaan ka gadanaa cidkeena isu abaabulinahay cid adana taageerto oo federaal iyo koonfur galbeed baa wax naga awisa ilaa hadda ma jirto dhanka al-shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay ilaa iyo haddana kooxda al-shabaab kama aysan hadlin dagaalkaasi ciidamada macawiisleyda degmada bardaale ee gobolka baay oo aan taageero ka helin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxay taageero ka helaan dadka deegaanka iyadoo muddo dhowr jeerna howlgalle ka sameeyey tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo